haatan aan u baydhno dhinacaas iyo muqdisho sidaad warkaygaba ku maqlayseen waxaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya saacidu maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray waryaheenna axmed xasan colaad dakareeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa laga akhriyey magacaabista golaha wasiirada waxaana ku dhawaaqay agaasimaha madaxtooyada kow marwal fawsiyo yuusuf xaaji aadan waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda labo mudane cabdulaahi abyan nuur waxaa loo magacaabay wasiirka garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafta saddex mudane cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi waxaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga afar mudane cabdikariim xuseen guuleed waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka shan mudane maxamuud xasan sulaymaan waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta lix mudane cabdulaahi ciilmooge xirsi waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta toddobo mudane cabdirasaaq cumar maxamed waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda khayraadka dalka sideed mudane muxiidiin maxamed kaalmooy mudane muxiidiin maxamed kaalmooy waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud sagaal marwo ditoreso maryan maryan qaasin waxaa loo magacaabay wasiirka horumarinta adeega bulshada toban mudane maxamuud axmed xasan waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha qodobka labaad xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaana lagu soo saaray faafinta rasmiga ah waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee dowladda muqdisho eber afar koob iyo toban labada kun iyo labaiyo tobanka waxaa ku saxiixan mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay dhismaha xukuumaddiisa iyo waxa uu ku saleeyey
mudane madaxweyne mudanayaal anigoo ka ambaqaadaya marxaladda adag ee aynu ku jirno waxaan soo dhisay xukuumad kooban oo tayo buuxda leh kartina u yeelan doonta hoggaaminta dalka marxaladda adag weyne mudanayaal haddii aan fasiraad kooban ka bixiyo qaar ka mid ah wasaaradaha aan soo dhisay ee aan magacyadooda horay u jiri jirin sida wasaaradda khayraadka dalka waa wasaarad u xil saaran khayraadka beeraha xoolaha kalluumaysiga macdanta iyo tamarta wasaaradda horumarinta adeega bulshada waxay u xil saaran tahay arrimaha waxbarashada caafimaadka shaqada dhallinyarada iyo isboortiga mudane madaxweyne mudanayaal waxaan ummadda horteeda ka ballan qaadayaa in xukuumadaydu u bareeri doonto ka gudbista caqabad kasta iyadoo kaashanaysa shacbiga soomaaliyeed sidoo kale mas-uuliyiintii ka hadashay xafladda lagu soo bandhigay golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamanka mudane brofesor maxamed cismaan jawaari wuxuuna sheegay in xukuumadda toddoba-iyo tobanka bishan ra-iisul wasaaraha laga sugayo in uu hor keeno baarlamanka soomaaliyeed si codka kalsoonida ay u weydiistaan waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya wuxuuna sheegay in xubnahani cusub ee golaha wasiirada aanaysan jirin cid gooni loogu roonaanayay balse ay u arkeen aragtidooda inay yihiin kuwii waddanka xilligaani wax ka qaban karaa dhibaatooyinka ka jira waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo guud ahaan maanta in ay yeesheen oo ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu soo gudbiyey aniguna aan aqbalay golihii xukuumadda cusub oo sidaa hortiina laga akhriyey ah dad soomaaliyeed oo maxaan ku idhaha mujtamaca dhexdiisa maqaam aada u sarreeya ku leh waxaan leeyahay dadkaasi dabcan soomaaliya waa ugu roonaanay waddadii loo soo maray ma ahayn waddo aad iyo aad u sahlan laakiin waxaan rabaa inaan mar kale aan halkan ka sheego fursaddan uga faa'iidaysto dhismaha xukuumaddaasi ma jirto qof loogu darnaanayo ma jirin qof gaar ah ama qolo gaar ah oo loogu roonaanayana ma jirin axmed xasan colaad v o a muqdisho sida aad dhegaystayaal ku maqlayseen idaacaddayadaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa goordhoweyd ku dhawaaqay liiskiisa golaha wasiirada liiska golaha wasiiradu waxa uu ka kooban yahay toban wasiir oo isugu jira sideed rag ah iyo laba dumar ah labada dumarka waxay kala yihiin foosiy yuusuf xaaji aadan oo noqonaysa ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda waana jagadii ugu horreysay ee qof dumar ah ay ka qabato soomaaliya iyo doctoresa maryam qaasim oo iyadu noqonaysa wasiirka horumarinta adeegyada bulshada xubnaha kale ee golaha wasiirada waxaa ka mid a cabdulaahi abye nuur oo noqonaya wasiirka wasaaradda garsoorka arrimaha diinta iyo waqaafta cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo noqonaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdikariim xuseen guuleed oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maxamuud xasan sulaymaan cawil oo noqonaya wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta cabdulaahi ciilmooga xirsi oo noqonaya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta cabdirasaaq cumar maxamed oo noqonaya wasiirka wasaaradda khayraadka dalka muxiyadiin maxamed kaalmoy oo noqonaya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo maxamuud axmed xasan oo noqonaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha haddaba goordha waxay noo soo socoto faahfaahin ku saabsan sidii a u dhacday xafladaasi loogu dhawaaqay laguna dhisay golaha cusub ee wasiirada laakiin marka hore haatan khadka telefoonka waxaa inoogu jira cabdulqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ahna aqoon-yahan waxa uu ku sugaya magaalada nairobi dhaqane haddii aad maqlayso sida aad u aragta bal marka hore golahan cusub ee wasiirada oo isugu jira xubno hore kuwo cusub seed u aragtaa
waa mahadsan tahay harun waa farxad dowlad soomaaliyeed oo lagu dhawaaqo oo muddo la sugahayey waana laga cabsi qabay gudaha iyo dibaddaba daahitaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay daahiyeen marka soomaali dowladda u dhalatay wanaagsan waa wa waa arrin farxad leh hase ahaatee waxaa muuqataa yarida la yareeyey iyo wadciga soomaalida ay ku jirto iyo haddii laga hadlo qaabka aad mooday nooc xisbi ama nooc guruub ah inay ka dhex muuqato inay dhibaato badan soomaalida ukeenaysa hase ahaatee waxaan soo dhaweynayaa wasaaradda arrimaha dibadda gabadha loo magacaabay fawziya iyo gabadha doctoresa waxay calaamad u tahay isbedelka soomaalida ku dhacday in xuquuqdii dumarka waktigeeda la siiyey oo hadda wejiga koowaad ee sawirka soomaaliyeed ay noqotay gabar hase ahaatee waxaa muuqataa dowladdu waa dowlad baarlamaan soomaaliyeed oo dib heshiisiin ah oo qabaaylo ka kooban oo aan bislaanin dadkan waa dad aqoon-yahana ah kuwa khibrad leh baa jira sida fiqi oo kale hase ahaatee baarlamanka soomaaliyeed iyo wadciga soomaaliya ay ku jirto iyo qaabka hadda loo soo xulay waxaa ka yara muuqata nooc xisbi iyo guruba taasaan ka cabsi qabaa inuu baarlamanka ay mari weydo harun waa gartay horta waxaa muhiima inaan caddayno dadkan ku jira golaha wasiirada intaa hadda aan ka naqaano qaarkood horey ayay uga tirsanaan jireen golaha wasiirada ugu yaraan saddex ka mid a cabdulaahi abye nuur cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi iyo maryam qaasim maryam qaasim xisbi gaar ay leedahay iyadii farmaajo ay ku wada jiraan foose yuusuf xaaji aadan waxay ka timid somalilan xisbi ayay rabtay halkaa inay ka hirgeliso muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku nooleyd magaalada london cabdikariim xuseen guuleed oo kale wuxuu ka mid ahaa dadkii u dhaqdhaqaaqaya hay-adaha waxbarashada magaalada muqdisho maxamuud xasan sulaymaan oo kale wuxuu kamid yahay soomaalida qurba joogta oo ka yimid london sidoo kale ciilmooga maraykanku ka yimid marka lama dhihi karo dadku waa isku wada xisbi laakiin haddaaban hore u soconno miyaysan soomaalidu in middo ah ku doodayn in la dhiso dowlad kooban miyaan ahayn qodobkii laga cabaadayey in la dhiso mar walba dowlad ka kooban tobanaan wasiir oo mushaharkooda aan la bixin karin tani miyaysan jawaab u ahayn wixii dadku ay dalbanayeen waa sax weeye waa wa wa waa arrin aan ku waafaqsanahay dadkuna waxay hadda yidhahdeen dad dowlad yar oo tiro yar sababtoo ah shan boqol oo baarlamaan baan soo aragnay golihii wasiirada ay dambeeyey sheekh shariif konton iyo afar bay ahaayeen sideed iyo toban wasiir sideed iyo toban wasiir ku-xigeyno wasiiru dowlayaal konton afar bay tii cali mahdi ay toban tobankii sideetan wasiir bay ahaayeen in toban wasiir oo tayala ay lasoo xulo aad gudbaad bay u doonayaan hase ahaatee waxaa loo baahan yahay waxaway soomaalidu weli ma bislaanin ha jeclaadaan laakiin weli soomali ma bislaanin dadkan haddaa sheegtan oo dad khibrad leh oo wanaagsan waxaase ka dhex muuqda ama aqoon baan u leeyahay raggaas oo wada tirisay marka nooc guruub ah oo xisbi ah ayaa ka yara muuqdaxasilima ah taana soomaalidu had yeeteer waxyaalaha haddii laga tago xisbigehadana xisbi la galo waa dhibaato dhaqane xisbigee ka tirsan yihin dad inta hadda aan sheegnay fiqi iyo abyan iyo xisbigee ka tirsan yihin
waa waa fiqi abn iyo macaali maxaan ku irahdaa cabdikariim waa waa xisbiga de madaxweynaha ugu dhow dhowyiin dhammaantood um- uma malaynayo waa gartay waan kusoo laaban doonaa laakiin arrinta iyagu wasi waxay ka tirsanaan jireenba dowladdii hore labadooduba sida aad hore u sheegtay laakiin waan kugu soo laaban doonaa kor u hay n waxaan u tegaynaa n gabadha lagu magacaabo xayaat abukhaliil waxay isla shaqayn jireen in muddo arrimaha siyaasadda iyo weliba arrimaha bani aadminimadaba n foose yuusuf xaaji aadan oo magacaabistan ay noqonayso mid taariikhi a markii ugu horreysay gabar soomaaliyeed ay noqoto wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya n seed u aragtaa magacaabistan xayaad
bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore walaal haarun aad baan kuu salaamaya adiga iyo bahda v o a da marka ho- mar mar labaadka foose waan uhambalyeynayaa walaal waxaan u arkaa maalinkan maanta qof khibrad iyo aqoon leh oo usoo kordhay dadkii soomaaliyeed ama soomaaliya oo maalinkan maanta u baahnaa aqoon-yahano iyo wax dhibaatadii ay ku jireen ka saara oo maalinka maanta ururiyo dhibtooda ayaan u arkaa
wa waayahay n waxaan ku lagu yaqaanay foose yuusuf xaaji aadan inay bilihii ugu dambeysay isku dayeysay inay xisbi la yidhahdo n d p inay ka diiwaan geliso somalilan n guddigii loo xil saaray diiwaangelinta xisbiyada inay diideen n hadda ka hore ay isku dayday inay u tartanto madaxweynimada somalilan n balse ay u suurta geli weyday marka maxaa ku dhaliyey inay isbedesho oo siyaasadda soomaaliya ka qayb gasho
walaalo n markii n xisbiga sida u ogtayba waanu hoda jiray markii naloo diiday meeshii n- nalaga balogareeyay waxaanu qara- gaadhnay inaanu maalinka maanta danahayga gaar ama danta bini-aadmi aanu u baxno oo aanu maalinka maanta siyaasadda ka baxno marka n dad fara badan oo foosiya yaqaanay amaba soo wada shaqayn jireen ayaa n muxuu ahaa yidhi ilow ilah waa inaad maalinka maanta maadaama aad aad waktigan xadirka xaggaa kasoo farxatay oo siyaasadda n xaggan dadkan soo caawiya na soo galo deetana muddo saddex wiig ayaa la baryayay markii dambe n dee in fara badana hareheeda ayaa deetana yidhi maxaad uga faa'iideyn weyday maadaama aad khibradii iyo aqoontii iyo wixii o dhan hayso dad soomaaliyeed oo dhibaataysan oo meeshii maalinka maanta dawladnimo iyo demi loo dhiso laga saaro marka waxa n bisraax dadka ayaa ku dhaliyay foosiya arrintan marka deena way ku way dee wixii way garawdayo way waxay u aragtay dee wax ma ogti n ay dee dhan walba ayaa loo baahan yahay marka saa darteed bay foosiya u gasheen wa waa marka gar hore kuma ay tiri jirin qorshaheedan kuma ay jirin waa gartay magacaabisteedu n maxaan ku idhahdaa wadahadallo ayaa u socday inkastoo ay hakadeen intay doorashadu ka socotay ee soomaaliya n ay ka baxaysa xilliga kumeel gaarka wadahadallo ayaa u socday soomaaliya iyo somalilan magacaabistani macno may kusoo kordhinaysaa wadahadalladaas
Ah, walahi wallahi de waxay ku xidhan tahay maalinka maanta n jawiga kolba ciddii n wadahadallada wada aya ay ku xidhan tahay marka haddii ay n somalilan ciddii ay u idmato ama dawladaba ha noqoto ama shicib ha ka tirsanaaday haddii ay wixii ka daacad noqdaan oo maalinka maanta si daacad lahoo khibrad le loo loo n maalinka maanta loo galo waxaan umalaynaya dee cidnaba hor joogsanayso oo cidnaba diidi karto wixii caqliga gala marka waxaan umalaynaya de wax weeyaan n wuxun bay ku xidhan tahay ciddii wadahadallada wa waayahay Asha.
waayahay ku jir khadka waan kugu soo laaban doonaa cabdulqaadir xaaji maxamuud dhaqane haddii aan ku weydiiyo n golahan wasiirada iyo hawsha taalla haddaan ka hadallo hadda laba bilood ku dhowaad ayay ku qaadatay ilaa intii laga gudbo xilliga kumeel gaarka in dowlad lasoo dhiso n inkastoo madaxweynaha iyo laga yaabo inay ay, ay shaqo ku jireen marka maxaad isdhihi kartaa hadda howlaha ugu waaweyn ee sida deg dega loogu baahan yahay golahan wasiiradu inay qabtaan
Ah, haarun waa mahadsan tahay waxaa ugu muhiimsan amniga dalka amniga dalka ugu muhiimsan oo dagaal baa lagu jiraa waxaa ugu muhiimsan corruptionka la dagaalankiisa dowladihii hore u dambeeyey waxaa aada lagu eedeeyey in lacagta soomaaliyeed la dhunsado marka waxaa ka mid ah in eh, eh, wasiirka maaliyadda kale waa nin cusub oo eh, waa naqaanaa marka waxaa ka mid ah corruptionka la dagaalankiisa waxaa ka mid ah amniga in la sugo waxaa ka mid ah dastuurka soomaalida oo weli qabyo ah oo shalay u dambeysay qodob ka mid a la laalayay oo maalin walbaba qodob lugta lala gelayo marka in dastuurkii la saxo la dhammaystiro waxaa ka mid ah foreign policy-ga arrimaha dibadda oo aad moodo soomaalida inay had iyo jeer ku ku fashilanto soomaaliya arrimo dowlado badan baa dana ka leh marka waa in isku dheeli tiraa afrikaan baan nahay carab baan nahay eh, u- ururka islaamkan ku jira Wa- waaye, dhaqane, wax yar kor u hay.
Oo- marka saa darteed eh, waxaan eh, la sugayaa waa isku dheelitirka foreign policy-ga amniga oo la sugo arrinta ku saabsan dastuurka oo dib loo eego iyo corruptionka oo lala dagaalamo marka madaxweyne xasan sheekhna waxyaalaha uu ballan qaado waxaa ka mid ah la dagaalanka corruptionka waayo waan kugu Waxaan soo filayaa laabanayaa in dhaqanek ay waan ku kugu- wanaagsan yihiin.
waan kugu soo laabanayaa korhay waxaa hadda nagu soo biirtay eh, khadka telefoonka magaalada muqdisho wasiirka cusub eh, arrimaha dibadda ahna ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha foosiye yuusuf xaaji aadan foosiye marka hore waan kuu hambalyeynayaa xilkaas lagu magacaabay sida aad u aragtid magacaabistan iyo xilkan
bismillahi raxmaan iraxiim haarun waan salaamtayda ka qaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xilkan waa xil weyn waa xil mas-uuliyeedu saaran tahay waa xil u baahan mutadayacnimo iyo dadaal dheeraada in ummadda soomaaliyeed ee guda iyo daba- dibadda ku dayacan wax looga qabto xiriirkii caalamka ee baryaha iyo baryaha ahaa een, aada u liitay in la soo celiyo dowladaha jaarka ah in xiriir wanaagsan laga bilaabo soomaalina halkeedii iyo taankeedii iyo karaamadeedii in la soo celiyo
waa gartay goormay kugu dhalatay een, eh, inaad jagadan qaadato waxaa khadka telefoon ku jirta xayaad abukhaliil oo aad wada shaqayn jirteen siyaasadda ku wada jirteen somalilan iyo weliba arrimaha eh, bulshada su-aal aan weydiiyaa waxay ahayd goorma ayay ku dhalatay s- eh, foosiya inay bedesho niyaddeeda oo ay ka qayb qaadato siyaasadda soomaaliya So- isla su-aashaasaan ku weydiinaya
haran muddo dheer baan siyaasadda kusoo jiray een, run ahaantii guri siyaasadeedna waan kusoo bishan kusoo koray waxaan labadii kun iyo saddexdii isu taagay madaxweynenimo madax banaan somaliland waxaan mar kale isu- is- isku dayay inaan ka mid noqdo si aan waxu qabto een, axsaabtii soo baxaysay oo ururadii ee, taasi waxay ee, way suuragal weyday sababo badanaydood marka haddii weli maskaxdaydii iyo cilmigaydii iyo caqligaydii laydii cashuurtii ummadda laygu soo baray aan maxay haytay doonayo inaan wax qabto oo wax biso oo wax hagaajiyo soomaaliya somaliland way isgu kaymid waxa weye maxay haytay eh, meel aan u dhashay u baxay ka dhashay eh, waxaan jeclahay labadaba inaan magaranaysaa eh, si wanaagsan eh, xiriirkii balayda inuu sii wado si fiicanna wax uga qabto een, waxtar weyna ummadda soomaaliyeed khaasatan gabdhaha soomaaliyeed ay ay saan caawa u tahay inay gaadhaan darajadaas aan dhiirigelin u sameeyo marka waa muddo dheer baan siyaasadda ku fakerayo si aan dalka wax ugu qabto waa gartay wax- waxaan rabaa dhegeystayaashuna ay isweydiinayaan bal inaad laba arrimood iswaafajiso waxaa la dhihi karaa foosiyo dhowr bilood ka hor waxay u ololeyneysay oo dooneysay somalilan dal madax bannaan maxaan ku idhahdaa ina- inay noqoto soomaaliya ka madax bannaanaato een, inkastooy goosatay sagaashan iyo kowdii haddana aqoonsi caalami aysan helin haddana dowladda soomaaliya ayay ku jirtaa dastuurkeeduna soomaaliya waa mid buu leeyahay marka labadaa bal iswaafaji
arrimahaasi waa arrimo wakti iyo istaraatiijiya u baahan waa arrimo doodo badan u baahan waa arrimo is-afgarad u baahan waa arrimo bilow ah waxa aan maxay ahaytay kaga baxayaa wadahadalkii bilowday waxaan rajaynayaa inuu sii socdo waxaan rajaynayaa in uu sii wado waxaan ka rajaynayaa in guul ay labada dhinacdo ku ha- ku eh, faraxsan yihiin ay ka dhalato waa gartay laakiin hadda adigu midnimada soomaaliya ayaad taabacsan tahay sax
soomaali waxay jeceshahay sidii madaxweyne xasan sheekh uu ugu yiri khudbadiisii ma jirto xoog iyo qasab iyo dagaal eh, waa wadahadal wadahadalkaa wixii lagu gaadhona waa ee lagu wada raalli yahayna waa insha allah lagu guuleysan doonaa waa gartay e, intaana kusii dayna haddaan ku weydiiyo bal marka hore saad u aragtid taariikh baa meesha ku jirta waxaad noqotay gabadhii ugu horreysay wasiirka arrimaha dibadda eh, soomaaliya noqota marka en, eh, maxaan ku idhahdaa taariikh baad samaysay en, eh, macnahay kuugu fadhiday iyo saad u aragtid
taariikhdan waa guul hablaha soomaaliyeed oo dalgeeska afrika inta degan iyo inta degadaha ku noolba guul bay u tahay mid ii gaara maaha waxaa kaloo guul u tahay dowladan tayada badan ee lasoo saaray madaxweyne xasan sheekh iyo prime ministerka saddam een, in ma garanaysaa ay ay ay ay ka fakereen ku adkaysteen riskeeda qaateen een, muddana ay ku qaadatay sida uu prime ministerku yiri maanta hadalkaa ahaa toban milyan oo qof baa eh, laga soo dhex saaray toban qof oo tayale waxaan u arkaa hablaha soomaaliyeed inay baaritaankaa dheer ee lasoo sameeyey iyo doorashada khaaska ahee la sameeyey ay guul u tahay maanta waa meerto anaa jooga berito hablo kale a iman doonaan waxaan filayaa inay hablaha soomaaliyeed maanta hankoodu u kor usii laba kacay halka ay magaranaysaa in badan ay cadanayeen waxaana runta xaqiiqata an leh wiilshaa hadlihii soomaaliyada ee ka fadisan waayey ee u mudaharaaday ee ka dagaalamay ee doonayay in badan kursadan la siiyo in badan imika waa la gaaray dowladuna intii uu sidii madaxweyne ku ballan qaaday kaambaynkiisii uu suurageliyey inta hadday anagay nala taanaa sidii hablaha soomaaliyeed kor loogu soo qaadi lahaa waa gartay ka waran maxaan ku idhaahdaa siyaasadda soomaaliya arrimaha bina- gargaarka biniaadnimada waad kasoo shaqaysay waxbarashada waad kasoo shaqaysay siyaasadda waad ku jirtay soomaaliya arrimaheeda muddaa dusha ka ilaalinaysay maxaa ka maqan siyaasadda soomaaliya ood adigu wax ka qaban kartaa
aniga waxaa laid nidaamo loo xilsaaray arrimaha dibadda xiriirka dibadda inaan maxaanrida wax ka qabto soomaaliya dhulkay taallaa soomaaliya waa burbursan tahay dibadda imagekii waa baabacsan yahay waa badcadbadeed waa maxay ahatay argixisay waxaa weeye gaajo iyo baryeetan iyo qaxooti kumanyaal tolonaan kuna oo dal walba jooga hal milyan baa joogaa imika maxay ahatay laga laga ribsogareeyey dalaalka jaarka ah soomaaliya hawl badan baa u taalla waxaan ku rajo weynahay insha allah ilaahayna hanala qabso ee in dadaalka ugu badan outlet in wax lagaga qabto qof walbana halka loo igmado iyo hawsha ah anagoo haddana suuda kaashanayna inuu kasoo baxo waxaana ku rajo weyna markaan arki kenyada dadka lasoo dooray inaanu wakti dheer qaadanaynin iyo madaxdana hogaaminaysa oo spiritkoodii uu yahay ka aanu anaguna magaranaysaa leenahay oo ah waxtar waxqabasho daacadnimo rubsha lala dagaalamo imajkii soomaali marbay adduunkan kamid ahayd oo xoog lahayd oo afrika toban dal bay soomaaliya xoreysay inay halkii kusoo noqoto isha ilaahayna inay meelo qabto marka soomaaliya hawsha hadda taallaa waa hawl adag laakiin waa laga baxayaa haddii aanu isbiirka iyo isbiritka ku wadno waa laga baxayaa insha allah wa garta waay waan kusii daynayaa su-aasha ugu dambeysa maxaad ku dhihi lahayd asxaabtaadii maxaan ku idhaha dadkaa wada shaqeyn jirteen somaliland jooga dhegeystayaasheeda somaliland jooga maxaa ku dhihi lahayd maanta fosiye yuusuf xaaji aadan waxaa idin leedahay fariintan
marka hore salaam fara badan asxaabtaydii dadkan jeclaa dadkii ila shaqeynayay dadkii kambeynadaygula jiray dhammaan halkan hambalyo iyo salaam baan uga dirayaa waxaan u sheegayaa inaan maanta joogo meel aan wax ka qaban karo oo aan wixii nimadayda ahayd aan ka hirgelin karo soomaali dhalinyaro oo fara badan baa dayacan in badan hawl baan ku maqnahay in baan magaranaysaa aan jeclay inay dhammaan soomaaliyeeda ma fahamto soomaali wada shaqaynteeda iyo wada hadalkeeda iyo guulaha laga gaari doono wadahadaladaasaan ku rajo weynahay waxaan ilaahay ka bariyaa soomaali oo maanta meel joogta weyn oo maqaamkii ay hore u joogtay joogta in daksar la arko waa salaamaya madaxda somaliland waxaana leeyahay wanaag iyo waxtar iyo waxqabasho ayaan maxaahata la iidmaday waana insha allah ii hirgeli doontaa
waayo iyagana dhowaan waxaa soo socota doorashooyin baa soo socota doorashooyinka deegaanka ee somalilan oo maxaan ku idhaha soma dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddii xasiloonida somalilan aad baa loogu ammaanay maxaan ku idhaahdaa laakiinse maxaad ka dhihi lahayd arrimaha doorashada inkastoo soomaaliyana ay aad u adagtaa xilligan in laga sameeyo doorasho
waxaan oran lahaa hadda hawl adag oo kale ay taalla comment igama banaanaa somaliland doorashadeeda hadda hadda hawl kale oo qadyo ah oo fara badan baa ii taalla waxaan leeyahay guul waa dadka erdega guul baan u rajaynayaa aniguna hawshan aan hadda ku jiro ayaa prioritigayga ah aan doonayo inaan wax ka qabto kana qayb galo dadaalka ay madaxweyneha iyo iyo prime minister saacid ay soomaaliya ka wadaan maanta taasaan u go-ay taasaan ka shaqeynayaa taasaan insha allahu kuma dumaysan doonaa intigeedna ay kasoo bixi doontaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay taas waxay ahayd fosiy yuusuf xaaji aadan wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay si toosa ayay ugu jirtay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haddii aan sii wadno marka cabdulqaadir xaaji maxamuud dhaqane ayaa ku jira khadka telefoonka ee magaalada muqdisho arinta ku saabsan dowladan cusub ee kooban ee ra-iisul wasaare saaciid uu soo dhisay maxaan ku idhahdaa ma aha dowladdii hore ee kumeel gaarkahayd waa dowlad rasmiya oo dastuuri ku salaysan marka waajibaadyo ayaa jira halkan oo kasakow shaqadooda maalinlaha ah ay tahay inay fahmaan iyo sidaa u shaqaynayso dowladdu maxay kula tahay maadaama adigoon madaxweynihii horena waad la shaqaysay la taliya aad u ahayd sheekh shariif sheekh axmed maxaad dhihi lahayd dowladdaa hore qaladaadkay samaysay way ka baran karaan oo dowladdani ay qaban kartaa
haadun waa mahadsan tahay waxaa ka mid ah la dagaalanka baarlamanka ayay dowladihii hore ayay lahaayeen golo wasiir iyo ra-iisul wasaare cusub iyo madaxweyne cusub oo la doortay laga soo bilaabo waktiga cabdiqaasim brofesor cali khaliif galeer iyo baarlamaanka wixii dhex maray cali geedi brofesor cali geedi ra-isul wasaarihii hore wixii dhex maray ra-iisul wasaare brofesor farmaajo iyo dowladii iyo baarlamanka soomaaliya wixii dhex maray iyo madaxweyne sheekh khaliif wixii dambeeyey haddana waxaa ii muuqata ii muuqataa haarun shalay baarlamanka shir degdeg buu galay codod muhiim ah oo lixdan iyo toddoba ayuu ka saaray oo odhanaya hadday soo celiyaan laba jeer way dhacayaan oo madaxweynaha kala dirayay yay ilaaleen marka waxaa iga muuqata madaxweynaha anoo ixtiraamaya cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusubba in baarlamanku sidiisa waa waktiga codka laga rabo unbaa la aadayo lasasabtaa markii la marana waa la dhaafaa haddana hadday daritu ansixiyaan kusoo noqon maayo marka waxaan had iyo jeer u sheegayaa oo dowladihii hore ku khaldaneed tan iyo cabdiqaasim iyo ra-isul wasaare gaha galeer kasoo bilaabaya baarlamanka soomaaliyeed ee sharafta leh ee dastuurka haya ee qabaa'ilada ka kooban ee dahoshiinta loogu talagalay ee had iyo jeer codka la weydiisto ee shuruucda ku xidhan inaan la inaysan dagaalamin oo waxay ku taliyaan la qaato ay la shaqeeyaan hadday baarlamaanka isla shaqeyn waayaan dowladda soomaaliya waxay ka burburtaya jeer waa dagaal dhex mara fulinta iyo golaha baarlamanka ee haarun waa gartay ka waran qodobka ku saabsan dhinaca amniga waxaa la yira macnaa ciidamada dowladdii kuwa amisom horumar bay ka sameeyeen maxaan ku idhaha dagaalka iyo inay dhul ka qabsadaan ururka al-shabaab wasiirkii hore ee gaashaandhiga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo xilligii isagiiyo dowladdii farmaajo ay joogeen la yiraa ciidamada dhinaca mushaharka aad bay xil weyn isaga saareen wuu soo laabtay marka soo noqoshada wasiirka hore ee gaashaandhiga wax ma ka bedelaysaabay kula tahay niyadda ciidanka
aada iyo aad aada iyo aad wasiirkaas hore ee fiqi aada buu mahadsanaa in kastoo dowlad isku xidhan ahayd oo ra-iisul wasaare farmaajo madax ka ahaa oo ra-iisul wasaare wasiirka maaliyadda xuseen cabdixasan ku jiray oo dowladda wadisan ahayd kor iyo hoos iyo ra-iisul wasaarihiisaba wasiir gaashaandhi keligii wax ma qaban karo hadduu ra-iisul wasaaraha la shaqaynin hadduu wasiirka maaliyadda la shaqaynin hadduu wasiirka arrimaha gudaha la shaqaynin hadduu madaxweynaha la shaqaynin hadda jeer waa baakig isku dhigan marka fiqi waa nin sumcad wanaagsan oo aada iyo aad aan saaxiib nahay waan filayaa in arrinta moraalka wasaaradda gaashaandhiga iyo ciidamadu ay iska bedelayaan hase ahaatee waa in waxa u taalla u weyn waxa weeye soomaaliya iyo wasiirkaba in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed haaruna lasoo nooleeyo in mushaarkooda meel la saaro in tababarkooda meel la saaro in cunaqabateynta hubka soomaaliya laga qaado in maxaan ku dhahdaa soomaaliya had iyo jeer ciidamada shisheeya aysan had iyo jeer ay ku seexanin ee loogu talagalo soomaali inay isku filaato marka dowladda cusub iyo wasiirka gaashaandhiga iyo iyo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha waxaan kula dardaarmayaa arrinta umuhimna ay tahay in la soo celiyo haybadii iyo sharaftii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sharafta lahaa aad iyo aad baad umahadsantay kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamuud xaaji maxamuud dhaqane oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya islamarkaana la taliya usoo noqday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaa isaga ka horreeyey wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee soomaaliya foose yuusuf xaaji aadan magaalada hargeysana khadka telefoonka waxaa ku jirtay xayaad abukhaliil dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin